faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado balad weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmarag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii subaxnimo rediyo cadaado qodobada subaxnimadan warkaaad ku maqli doontaan waxa ugu waaweyn madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini oo maariye cusub u magacaabay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso guddiga doorashada madaxweynaha galmudug oo lagu dhawaaqay
maamulka hirshabelle oo mare duldhigay hay-adaha samafalka ee ka howlgala maamul goboleedka hirshabelle iyo ciidamada dowladda soomaaliya oo al-shabaab kala wareegay deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka jubbada hoose qodobadaas wixii nagu soo korno intaan wada ku jirno ayaad maqli doontaan ee goordhow u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwo kaloo faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana hawada idinka leenahay dhegaystayaal waa subaxnimo axada taariikhdani ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha janaayo labada kun iyo labaatanka qodobadaad aad maqsheen waxay ahaayeen kuwada ugu door koronaa warka subaxnimo iminkii haatan ku soo dhowaada qodobadaasi oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dini oo maareeyo cusub u magacaabay garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane siciid cabdulaahi diini ayaa xeer madaxweyne lr januari keedii ku magacaabay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso madaxweynaha maamulka puntland markuu arkay dastuurka puntland qodobkiisa siddeetanaad markuu arkay baahiyaal loo qabo horumarinta garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso markuu arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo aragtinimadiisa shaqo markuu tixgeliyey tala soo jeedinta wasaaradda duurista hawada iyo garoomada dowlad goboleedka puntland wuxuu xeeriyey kow waxaa axmed saciid yuusuf oo loo magacaabay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee boosaaso xeerkani wuxuu dhaqangeli doonaa markuu madaxweynaha maamulka puntland uu saxiixo waa uuna saxiixay
maamulka hirshabelle ayaa amaro duldhigay hay-adaha samafalka ee ka howlgalo maamul goboleedka hirshabelle
wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamul goboleedka hirshabelle ayaa fartay hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada hirshabelle inay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda qorsheynta ugu dambayn kow iyo tobanka bishani janaayo ee sannadka labada kun iyo labaatanka qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in sanadkii tegey ee labada kun toban iyo sagaalkii deegaanada hirshabelle ay ka dhaceen arrimo dabiici ah sida fatahaadyada ee wasaar wasaaradda sanadkan labada kun iyo labaatanka qorsheynayso dardagelinta shaqooyinkeeda islamarkaana amarkaasi la farayo hay-adaha samafalka ee ka howlgalo maamul goboleedka hirshabelle
dowladda waddanka turkiga oo war ka soo saartay qarxii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho
dowladda waddanka turkiga ayaa cambaaraysay weerar ismiidaamin ahaa ee shalay lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen shaqaale u dhashay dalka turkiga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ilaalo u ahaa kaasi oo ka dhashay khasaare kala duwan wasiirka gaashaandhigga waddanka turkiga halus askar oo qoraal soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa sheegay in dowladdiisu ay cambaaraynayso weerarkii ka dhacay inta u dhexaysa muqdisho iyo afgooye kaasi oo sheegay in lala egtay da shacab ah iyo shaqaale u dhashay dalkaasi waxaan cambaaraynaynaa weerarkii argagixiso ee lala beegsaday dadka rayidka ah oo aan waxba galabsan kaasi oo lagu dhaawacay kow iyo toban qof oo rayid ah iyo afar muwaadiniin u dhalatay dalka turkiga ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga waddankaasi dowladda waddanka turkiga ayaa sheegtay inay sii wadi doonto garabistaagka shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay ka caabin doonto dagaalka lagula jiro al-shabaab sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay labaatan kalena ay ku jiraan muwaadiniin u dhalatay dalka turkiga ayaa ku dhaawacantay kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday kolayo booliis ah oo golbinayay qandaraaslayaal u dhashay waddanka turkiga sida laga soo xigtay safaaradda turkiga ee muqdisho afar shaqaale u dhashay turki kana tirsanaa shaqaalaha shirkadda dhismaha ah ayaa lagu dhaawacay weerarkaasi oo al-shabaab sheegatay mas-uuliyaddiisa toddobaatadii la soo dhaafay ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay markii qarax waddada dhinaceeda la dhigay lala beegsaday ciidamada ammaanka ee ilaalada u ahaa muwaadiniinta u dhalatay dalka turkiga ee ka shaqaynaya dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo afgooye siddeed iyo labaatankii bishii disembar sannadii aan soo dhaafnay labada kun iyo toban iyo sagaalkii ugu yaraan siddeetan iyo shan qof oo ay ku jiraan laba muwaadin turkish ah ayaa lagu dilay in ka badan boqol iyo konton qof kalena waa lagu dhaawacay weerar baabuur ismiidaamin ah oo ka dhacay isgoyska iskontareela afgooye ee magaalada muqdisho kaasi ugu dambeyn ay sheegteen xarakada al-shabaab dowladda waddanka turkiga ayaa xiriir taariikhi ah la leh dowladda soomaaliya waxayna gudaha soomaaliya ka fudhistay boqol iyo konton mashruuc oo horumarineed tan iyo sannadii labada kun ko iyo tobankii markaasuu madaxweynaha waddanka turkiga ordogan booqasho lama filaan ah ku yimid magaalada muqdisho
ciidamada dowladda ayaa sheegay inay al-shabaab kala wareegeen deegaano hor leh ee ka tirsan jubbada hoose haashim omar ayaa inoo faahfaahinaya ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ayaa waxaa la sheegay in ururka al-shabaab ay kala wareegeen deegaano dhowr ah oo ku yaalla gobolka jubbada hoose saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada danab oo ay wehelinayeen kuwa daraawiista jubbaland ay howlgal kula wareegeen deegaano u badan dhulhood ah oo u dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab idris kuusow sheekh cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada jubbaland ayaa sheegay in ciidamada deegaanada ay la wareegeen ay ka mid yihiin deegaanada araare iyo maleeley halkaas oo uu sheegay inay muddo ku sugnaayeen al-shabaab waxa uu sheegay in ciidamadu ay ka war heleen in al-shabaab ay qorsheynayeen weeraro ka dhan ah islamarkaana howlkalgii ay sameeyeen kusoo qabqabteen waxyaabaha qarxa oo ay diyaarinayeen sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in intii uu socday howlgalka ay dagaal culus deegaanadaasi kula galeen al-shabaab islamarkaana ay ka dileen in ka badan toban dagaalame sida uu hadalka u dhigay wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya deegaanada u dhow degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa daraawiista jubbaland ay weli howlgallo kala duwan ka wadaan deegaanadaas
aad baad u mahadsan tahay haashim cumar ayuu kaasi ahaa guddiga doorashada madaxweynaha galmudug ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo
xildhibaanada cusub ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta yeelanaya kulankoodii ugu horeeyey tan iyo wixii ka dambeeyey doorashadii guddoonka baarlamaanka galmudug oo dhacday maalinka hor kulanka ayaa waxay uga hadli doonaan arrimo dhowr ah waxaana xildhibaano ka tirsan galmudug ay sheegeen in maanta ay ku dhawaaqi doonaan guddiga doorashada madaxweynaha maamulka galmudug oo xildhibaanada dhexdooda iska soo xuri doonaan saacadihii la soo dhaafay waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug ka socday kulamo xasaasi ah oo ay yeelanayeen musharaxiinta madaxweynaha galmudug iyo xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulkaasi ku dhowaad ilaa iyo toddoba musharax ayaa u taagan qabashada xilka madaxweynaha ee maamulka galmudug waxaana musharaxiinta qaarkood ay walaac ka muujiyeen habka ay u socoto doorashada maamulka galmudug
guud ahaan dhegaystayaal waxaa jecelnahay inaan intaasi ku saabmeero warkii subaxnimo warka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinka telinaya anigoo ah maxamed aadan karaama waa farsamadii haashim warkan warkiisa xiga waxaa idinkaga tegaynaa sidaasiyo ammaan allah salaamu ullaahi calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu